halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiid wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha bisha januarina waa labaatanka sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo saare cabdi axmed
maalmahan dilitaankoodii ayaanan dhicin laakiin weli way jiraan dhalinyaradii marka keliya ee la maqlo tiradooda ama dhibkooda waa markii ay wax isyeelaan ama ay isdilaan ama isxaqdeen
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ah madaxa ururka dhallinyarada ee soomaaliya youth linki oo ka hadlaya dhallinyarada qowlaysatada ee gobolka marisool ee dalkani maraykankan wuxuuna martina ugu yahay barnaamijkeena wicitaanka ee waa barnaamijka waa go'aankaaga marka dhibka ugu badan oo jira wuxuu yahay kiiskii markuu dhaco oo wixii ay dhacaan soomaalidii qofkii bay qarinayaan qofkii dembiilahaa meeshii la rabay qofkii dembiilahaa in la dhaho qofkaana dembigaan geystay qofkaana waxaan dhacay qofkaana waxaan dilay qofkaana waxaan sameeyey ayaa waxaa samaynaya qofkii in lacag lagu badbaadiyo looyar loo qabto
kaasina wuxuu ahaa axmed weli oo ka mid a dhallinyarta gobolka ahaa ee dalka maraykanka oo ka hadlayay waxa keena in xal loo waayo dilalka ka dhexdhaca dhallinyarta maraykanka ku nool waxaad kaloo maqli doontaan warbixinno xiisale oo kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo ururada qowlaysatada ah weliba waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka qaybtiisii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya hase yeeshe marka hore waxaaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dagaalyahanada xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa galay qasriga madaxtooyada magaalada sanca wararka ka imaanaya magaalada sanca ayaa sheegaya in maleeshiyada xuutiyiintu ay galeen dhismaha madaxtooyada kadib dagaal muddo kooban socday oo ay la galeen ilaalada madaxtooyada saraakiil u hadashay ilaalada madaxtooyada oo uu ku yaalo guriga ama xafiiska ugu weyn ee madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in dhismaha ay ku wareejiyeen dagaalyahanada xuutiyiinta iska horimaad yaroo kooban kadib la wareegista xutiyiinta ee madaxtooyada ayaa ku soo beegmaysa xilli weli kooxdu ay afduub ku haysato agaasimihii xafiiska madaxweynaha waxaa sidoo kale ay la wareegeen dhammaanba qalabkii warbaahinta ee dowladda ugu yaraan lixdan iyo toddoba qof ayaa ku dhimatay dagaalka magaalada sanca ka dhacay maalintii shalay ahayd
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa waxa uu ka codsaday kooxda isis inay si dhaqso ah u sii daayaan laba la haysto u dhashay dalkiisa oo ka soo muuqday filim iyaga oo loogu hanjabayay in la dilayo haddii dowladda jabaan ay bixin weydo lacag madax furasho ah oo gaaraysa ilaa iyo laba boqol oo milyan oo dollar master abe ayaa waxa uu muujiyey dareen cara leh maanta oo talaado ah kadib markii saacad uun maleeshiyada isis ay baahiyeen muuqaal ay ka soo duubeen laba qof oo jilba joogsi u fadhiya islamarkaana xiran dhar iyagu huruudi ah ama casaan xigeen ah oo ay uu dul taagan yahay nin xiran dhar madow islamarkaana gacanta ku haya mindi maleeshiyada kooxda isis ayaa waxa ay lahaystayaashan u aqoonsadeen inay kala yihiin kenji kuoto iyo weliba haruna yakawaka oo u dhashay dalka jabaan waxayna dhaleeceeyeen waxay ugu yeereen siyaasadda nacasnimada leh ee dalka jabaan ay ku taageerayso howlgalka milatari ee wadamada reer galbeedku ay ku qaadeen kooxda isis ciidamada jabaan ayaa qaybta isbahaysiga maraykanku uu hogaamiye ka dhanka isis hase ahaatee ra-iisul wasaare abe ayaa waxa uu ballan qaaday maalinkii sabtidii inay siinayaan deeq lacageed oo gaaraysa ilaa iyo laba boqol oo milyan oo dollar oo aanan ahayn taakule milatari mada ay saameeyeen dagaalada salka ku haya xaagjirnimada sunniga ah hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i m f ayaa qiimaynteeda dhanka dhaqaalaha adduunka ku sheegtay in dhaqaaluhu kobci doono sanadkan haatan bilowday ee labada kun iyo shan iyo tobanka madaxa dhanka dhaqaalaha u qaabilsan hay-adda i m f olivier balchard ayaa magaalada beijin ee caasimada dalka shiinaha ka sheegay in dhaqaaluhu uu kobci doono walow weli yiri wuxuu yahay mid yara leecleecaya kobaca dhaqaalaha adduunka ayaa sabab looga dhigayaa kobac dhaqaale oo ay sameeyeen wadamada maraykanka iyo dalal ka tirsan qaarada yurub dhinaca kale mas-uuliyiinta hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegay in hoosudhac dhaqaale uu ku imaan doono dalka ruushka iyo wadamo ku yaala bariga qaarada yurub madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa soo jeedin doona in canshuurta lagu kordhiyo dadka ladan amaba tijaarta ah inta uu ku guda jiro khudbadiisa sanadlaha ee loogu yeero khudbadda midowda ka hor inta aanu ka qaybgelin kulan wada jira oo ka dhacaya koongareeska maanta oo talaado ah kaasoo noqonaya kii ugu horreeyey ee madaxweyne obama uu ka qaybgalo isagooo madaxweyne ah kulankan sharciga dejiyayaasha maraykanku ay awoodiisa la wareegeen xisbiga ay iska soo horjeedaan jamhuuriga madaxweyne barack obama ayaa wuxuu ugu yeeri doonaa canshuurta kor loo qaadaya inay taabanayso shakhsiyaad faa'iidada ka sameeya iibinta hantida iyo saamiyada iyo guryaha waxaana tani ay keenaysaa in la helo malaayiin dollar sidoo kalena waxa ay qayb ka tahay in lacagtan lagu soo rogo shirkadaha iyagu malaayada ee shirkadaha maaliyadda ee ugu waaweyn dalka maraykanka dakhliga ka soo xarooda canshuurahan cusub ayaa lagu qiyaasayaa inay dhammaan doonto saddex boqol iyo labaatan bilyan oo dollar taasi oo iyadoo loogu talagalay tobanka sano ee soo socda
cawaysin wanaagsan dhegeystayaal halkaan daga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington marka laga hadlayo dhallinyarada ku lug leh falalka dembiyada ee dhacaee dhaca iyo dilka magaalada muqdisho waxay soo martay marxalado kala duwan haddaba wariyaha v o a ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa eegaya waayihii muqdisho iyo dhallinyarta loo yaqaano qowlaysatada
dhallinyarada muqdisho ayaa soo maray heerar kala duwan soddonkii sano ee lasoo dhaafay kuwaasi oo qaabab kala duwan dadka muqdisho ku baadayey xayir cali rooble wuxuu ka mid yahay dhallinyarada waayaha u soo joogay dhibaatooyinkii ka dhacayay magaalada muqdisho waxaana wax ka weydiiyey qaabka dhallinyarada ay wax ku baadi jireen xilliyadii hore iyo hadda aan joogno qaabka ay wax ku dhacaan horta waa maasan tahay muqdisho waaye badan ayay soo martay dhallinyaradii waxay soo mareen wacyi kala duwan magaalada muqdisho markii aanu u gudubno dowladdii hore maxamed siyaad barre waddankani kun sagaal boqol sideetameeyadii ilaa kun sideetan iyo labadii sideetankii sideetan iyo saddex sideetan iyo afartii ilaa iyo sagaashan iyo saddexdii waxyaabo kala duwan wadciyo kala duwan ayaanu ku soo aragnay markaanu kala qaadno waddanka waxaa ka jiray dhallinyaradu in ay ahayn guruubaysi way kala guruubyo badnaayeen middeeda ugu badan waxaa jiray gruub la yidhaahdo faycali oo ka tirsanay macnaha degmooyinka magaalada muqdisho kulligood dhallinyaradoodii oo isbiirsatay oo sidaa dareemaysa markaas dallad inay ku midaysan yihiin oo la yidhahdo faycali waxay ahaayeen macnaha dad markii aa aragto qalqal gelinaya qofka marka ugu horraysa ma hubaysna hubkooda ugu weyn waa toorey iyo bud waxyaabo la mid ah haddana waxay isticmaali jireen waxay ahayd bakhtiyo nasiib qof kasta nasiibkiisa wixii u soo baxa ma ahan hub lagaga qaadanaya waxaa waddo dhibaato lagu geysanaya ma aha qof kasta nasiibkeeda waxay usoo baxo warqadaa lagu daadinaya warqadaas markaa qabsato oo la baxdo in haddii in lagu xambaaro gurigaaga lagu geey xambaara lagu geyn hadday kuusoo baxdo haddii in tinta lagaa xira ay kuusoo baxday tintaa lagaa xiriya haddii dharka in lagaa dhigay ay kuusoo baxdo wax alla w macnaha wixii kuusoo baxa nasiibkaaga waxaan arkay dhallinyaradii wejigooda weji ka duwan qaab kale waxaan arkay nin dadkii miisaamayaan arkay miisaan wasaaraya macnaha midka afartan iyo shanta ah midka toddobaatanka kiilaha wixii laga qaaday waxaa la siinaya midka afartan iyo shanta ah macnaha alcadaal dadkii waa waa imbalance waa dadkii oo imbalance gareynaya marka lacag ka qaadaa baada wa ha aniga ma aniga adiga markaan isla soconno waana la qabanaya miisaan aan la saaraya miisaan markii la adiga haddaad toddobaatan kiilo noqoto anigana afartan iyo shan noqdo macnaha adiga toddobaatanka noqday lacagta wixii lagaa qaaday anaa lay siinaya macnaha waxaa isweydiiyey macnaha ninkaas maxaa ugu jira faa'iidada ugu jirta macnaha maxay tahay xataa waa waxaa isweydiiyey waa waa laga soo tallaabay waxay noqotay macnaha dhallinyaradii inay dhac yimaado isbaara ay timaado xillidii hogaamida kooxeed adoo fahmaynin warorska waddankan kuwa wada
hogaansxaafadihii magaalada la dhigaywaxyaabo badanaa yimid way soo gudubtay macnaha waxay maraysaa hadda macnaha in dariiskii dowladda qofkii asagoo tuutihii ku labisan macnaha inuu isbaara kaa qaado ama laaluus kaa qaado ama hantiyu kaa qaado marka intaasoo dhan waxa qabanaya waa dhalinyaro waa dhallinyaradii hore dhallinyaradii dhexe ilaa abtinaaw weli waxaa socda waxaa ku jirnaa waddadii dhallinyarada dhibaatadaas dhan marka waxaa u foolay macnaha dhallinyaradu marxaladaas kala duwana way soo mareen indhikaarkayda tusaankooda waxaa keenana waa dariska waa dharkaan ay wataan sababtoo dhinacaan u raaca ma garanay ma al-shabaabba ma jiniba ciduu yahay ma garan Yacni ma karo, fahmi karo.
ma fahmi karo marka waxyaabo kala duwana way marka jiraan markaada muqdisho waxaad leedahay wejiye badanay leedahay wejiyo badanay leedahay dhan loo raaca ma lahan Hay. Een, sidoo kale eh, magacaadu wala magacayga waxaa la walaalee cigaal warsame yuusuf haye cigaal waan- bal waxaad ka warantaa een, dhallinyarada muqdisho aad ahayd muddo een, waayihii waad soo aragtay bal ka warran muqdisho iyo wixii ku soo maray walaal dhalinyarada muqdisho wakhti dheer baan ahaa wakhtigii hogaamiye kooxeedka ilaa wakhti badan muqdisho dhibaatooyin badan baan u soo taagnaa mid aanay wax ka geystay iyo mid kaleba waxaa waxaa jirtay xilliyo badan oo annagu aanu dad masaakiinoo meel jooga aan u tagnay ama isbaaraysanay ama aan dhacnay mar aanu ku dhibaatoonnay oonu waxba ka helin iyo mar aanu ka faa'iidnay oo dhaqaale ka helnay Eh, waxaa jirtay xilligaas dadku soomaaliya qofka hubaysan ama qofka hadduu qorar wato ama warlor iyo aad ba uga baqi jiray isbaarooyinka Eh, Hab qabiilaa ka dhisnaa hab markaas.
qabiil baa ka dhisnaa muqdisho oo muqdisho Een, kadib aniga walaalow macaanow markii aan muddo wixii ka faay aan arki waayey wax najiita oo ka socota waa wiil ururka dhallinyarada ku jiro saaxiib ahaan jiro oo la oran jiray eh, siciid yare intuu yimi waraare warsamow maxaa faa'iido oo ku qabtaa maalin walba dhibaatadan iyo qorigan iyo waxaanaa taagan tahay markaasaan cusbitaal ka soo baxan uu intaan dhaawacmay marka maxaa ku gaaray marka adiga markaas aniga waxay Dhaawac, gaaray isbahar dhaawac, taagneed lug baan- ah, lug baan ka dhaawacmay saaxiibada iyo asxaabteeda iyo ninkii ciidankaystay dadku wax iga daba yimaadaan la waayey eheladooda ay- ay iga daba timid waa sida maanta taaganoo kale ninka askariga hadduu dhaawacmo iyo ninka isqarxinaya iyo ninka cid la yiri soo diliyo qof kama daba yimaadaan oo magaca dhallinyarada waxaa loo bixiyey baa taqaanaa ma liibaanayaasha lagu liibaanay baa loo bixiyey haye marka Eh, marka wallahi marka waan garawsaday waxaan bilaabay inaan sigaar iyo meel yar oo ka furto Sandaqada, Ah, oo- sandaqada, oo oo- ganacsi aad oo bilaabay.
ganacsi aan bilaabay Mhm.
Een, maanta waa ilaahay maadiyo dukaanka aa aragtaan oo camiro maan dhex fadhiyaa xataa dhalinyarada maanta waxaan kula diri lahaa ninka hubaysan intuu hooyo dhibi lahaa intuu isagu naftiisa dhibi lahaa intuu ummad kale dhibi lahaa inta laga nixi lahaa hadduu dowladnimo u labisanayo qarannimo u labisanay akhlaaq iyo asluub ha ku daro oo ha raadiyo de- wadini een, dowladnimadii haddii kalena uu musuqmaasuq u socdana waxaan Iyo oran lahaa dhibaato qola- oo bulshada u dhibaato soo- geysanaya.
bulshada u geysanaya hubka iska dhigi waxaan oran lahaa Mm.
walaalo macaano xamaalo xataa gaargacan ha kaxaysan kartid sidoo kale waxaan la kulmay qaar kale oo ka mid ah ee dhallinyarada muqdisho magacaa walaal
magacay waa ballaarey xasan yuusuf mukhtaar xasan yuusuf mukhtaar een, bal ka warran een, bal qaabkan isbaaradoo kale adiga wax dhibaatahoo kaa soo gaara ma jira eighty eight tan hatta madiyaanakiin dhigii hordhaa madi afar bilatii hogaamiye kooxeedkii maracno maqaayika taala baar waxkashag ee magacadaas la ara jiray magaasha onkot hamin afar saca kabahi jornaata lixdan kun waylieen ku qaadaya gur aardis waqtigaasoo naftirka lixdan kub cayaalka bilow lugaagay roor hakala bahaya lixdankii miila inka dhekade hamiinka walaka dambo ini aan miila ka shagay nafsada waba in diida ini aan miila shilinki shagay isbaarli inka gaad wasku dhaafay miila sidiitiin sigiru ile shilinki shagay ulaada milkooy karta isbaarli inka gaade unuqay jinka burkin hay soo koogaadoy dantu way bay qasabtay ini aan madum isbaar dartiya magaalo mil aan ku fadheed mili aan walkaa isku garaabsado marka dhibaatadaasa oo aad kaa soo gaarta adiga isbaaradii ku ah, een, oo qoriga lagaga qaatay kisti aad soo shaqaysay 8888 tan in kuwiina taasahayti kadibna daraad dhow aan u kahana kanagadii baydhabo miila araw jiiro kuulu waatan wali ii heli iyadana walaay aan weydidii macalaha jir dil iyo tumaadla iyo jeysida iyana isbaara had eed iyo eed dhabsho aan wedir tan hata teegantii hordhaan way baa ka daron hata madun shaar laakiin galabee shaar amniyeed adaka aala hayta jidkii ajid adamadun nuutan maraas aan hayna axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay habeen wanaagsan weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee v o eda dhallinyarada qowlaysatada ah ee dadka dhaca u geysta waxa ay u badan yihiin dhallinyaro da'yar oo raga hase yeeshee waxaa iyaguna jira dumar arrimahaasi ku lug leh wariyaha v o eda ee boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegeysa kaalinta dumarka ee falalka dhallinyarada qowlaysatada loogu yeero magaalooyinka ay arrimahani ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada xarunta ganacsiga u ah puntland ee boosaaso waxaana laga dareemaa cabsi iyo deganaansho la-aan xilliyada habeenkii ah taasoo sababta inay yaraadaan dadka isaga lugeynaya xaafadaha xilliga habeennimada ah tallaabooyinkan foosha xun waxaa ka dhashay in dhallinyaradu ay u bareeraan inay furtaan moobiilada iyo wixii kale ee ay ka heli karaan hadba ruuxii ay fursad u helaan iyadoo dhaawacyo khatar ah oo mararka qaarkood dadku ay u dhintaan u geysta qofkii ka madax adayga inuu hantidiisa si fudud ugu wareejin waayo da'yarta ku hubaysan mindiyaha iyo walxaha kale ee ay hub ahaanta u isticmaalaan haddaba iyadoo ay muuqato in tirada ugu badan ee dhallinyaradani ay yihiin wiilal gabdhuhu qayb ma ka yihiin arrimahan magacayga waxaa ladhaha saal cabdi muuse da'adeedana waxaa weye toddobiy toban jir gabadhu torey ma qaato hub ma qaato baaskalood ma qaato sakiin baa u yara gabadhu ma qaato laakiin waxay samaysaa gabadhu af iyo shukaansi bay wax ku dilaan nin bay soo wadaysanaysaa taleefon laba boqol dolar ama kun dolar jooga soo iphone soo wadaysanaysaa ninkay lambarkeeda ka qoranaysaa ninka waa ballansanaysaa ninka meel bay kula ballamaysaa wareejiye ah wareejiye maxaa la dhahaa wareejiye waxa laa ma taqaanaa meelaha barxadii oo dadku dadka shukaansanaya kale iskaga leebsadaan oo luuqyada iyo luuqyada iyo haa meelahaas meeladu meel mugdiyo weeye ninkaas waa soo ballaminaya halkaasaan fariisinaya afgalashay samaysanayaan kale waa lasoo wacay ama sidii booska u diraysa waa loo imaanaya labadooda waa la qabanaya taleefonka waa laga qaadaya labadoodaba xataa waa rabaaxay horaa loo sii ceerinaya weecyadu waa caraysa baabaayada sida naag wax laga qaata camal iska dhigta hore usii caraysa nin waa laarbo maxaa san taleefon la ka qaado dhaysa ninku wuxuu leeyahay war gabadha kula socotay taleefonka yeelkiisba bal gabadha kula socotay si un yeelo bal gabadha gurigoodii geey inuu xataa iyo taleefonka usii gadaa dhici kadhaba ninki tuu xishooda gabadha war gabadha bal si un yeelo gurigoodii geedho hadhowna dee meel laisku yaqaan taleefonkaa lasoo iibinaya meel laisku yaqaan baa laisku imaanaya ama moobeelkeedii moobeelkeedii iyo barsinjadka kulahayd ee gabadha lacagta la qaybiyo iyo barsinjadka kulahayd baa la siinaya gabdhuhu waxaysan wadin maba yimaadaanba mana soo galaanba aa jeebkiisa in lacag badan laga helaa dhici ka dhah jeebkiisa waa fiirinaysaa yani haddii lacag boqol dolar laga helo lacag kaash haddii laga helo laba kun shilin kaash xataa loo dhaafo waa laga sii qaadanaya qayb bay kayin gabdhuhu waxaan dhihi karaa muhiimadda ugu weynba gabdhaha weeye sirnaageed lama salgaari karo waxaan waa sirnaageed weeye haweenka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah arrimahani ay u taabteen waa tan mid ka mid ah oo toddobaadkan dhexdiisa dhacdo ay kala kulantay gudaha magaalada boosaaso v o a uga warantay waxaa la dhahaa suweys xalay baan magaalada waxaan ka tegay gurigaygii damca inaan bur iyo micnaha adeegii inaan soo gato adigoo labadii saac meelahaasay ahayd fiidki bay ahayd middi baa dhuunta layga saaray waxa weye lacagtii yartaadu adeeg ahayd waa layga qaaday qayladii markii anigu qaylqayliyniman waa igu soo orday nimanka iga reebay xaafadda waxa weye raf iyo raaxa weeye waa gartay marka intee dhallinyaradan da'dooda maxaa qiyaas adigu waxa shan iyo toban jir iyo toban jir toddobiyo toban jir meelahaasay ahaayeen marka arrimahan saamayn intee leeg ayay ku yeelata shacabka in badan bay ku leedahay cabsi baa jirta waa way baqayaan waa cabsanayaan waxa weye xaafadaha yaga xalay lagama tegin wax adeega lama doono yaanyo lama doono waxba lama doono dabkii ma aanaanshidan hadda waxa weye saakana buriga waxaasaa waxaan iska doona rood iyo buriga baan damina saakay canjeerana ma aanaa lama faadimo yaa siinay mararka qaybtood dad dhib loo geystay oo mindi la geliya ama ku dhinta ma jiraan waa badan yihiin faadumoy lama mari karo xaafadaha mugdi bayna u badan tahay aagga yaga rafi raa waxay ku hubaysan yihiin ma tooreeye ma baskooreeye dhaleeyin midiyo yaryar kuwa ka boodbooda waxyaala noocaasay ku habaysan yihiin nafti bay noo keeneen faadumay amniguna inta habeen iyo maalin waa wareegayaan gabar yaroo iga sii carar sii carraysa waa arkay waa la socota wiilasha waaba la socotaba inkastoo ay muuqato in gabdhuhu aysan door xoogan ku lahayn arrimaha bulshada culayska ku ah ee isugu jira dil dhac iyo rabshadaha kooxa kooxaha ah ee ay isugu duulaan xaafad xaafad ayaa dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin in ay tabartoodu ka reebtay waxaa jira horta gabar iyo wiil ilaha isku mid kama dhigin waxaan waa gabar soo maaha gabar wax xishoonaysaa gurigeeda joogaysaa taleefon isma leh haddii xataa gabar shaqo tagto nin wada maraya gabar baa ku baaranaysa kaa yeeli maayo iyadii wuu dilayaaba iyadii wuu daalacu israacaya marka saas marka xooggooda xanima gabdhaha ee iyagu warxadooda awooda ku garan bay waayeen
isticmaalka maandooriyaha kala gedisan ee ay dhallinyarada qaarkood barteen ayaa lagu tilmaamaa inay qayb ka tahay tallaabooyinkan guracan ee ay dhalintu ku kacdo mararka qaarkood aniga waxaa layihaha axmed abdiraxmaan xasan waxaan joogaa gobolka bari boosaaso xaafadda biyukulle siddeed toban jir baa waxyaalo badanoo ka mid a macnaha muqaadiraadka waa ku sababay indamagaalada inay ka baartaan oo odag dadkii u tegay kanay baaran kara tirada gabdhaha ka qayb qaadata arrimahan maxaad ku qiyaasi anigu waxaan ku qiyaasi karaa laba amba saddex amba afar meelaha ku qiyaasi saddex amba afar muxun baa ku qiyaasi karaa anigu inay kooxa magacada la baxaan iyo way ka badqabaan gabdhuhu haa fidmooyinka xaafadaha dagaalada iskuullada gabarteed gabadha la soo dilo macnaha waxay kacaysantaa saaxiibada xaafadda la deganaa kacaysantaa rabshadii waa kacaya dagaaladii wax isku bedeli ka dhici kara si qabiil baa dhici kara la isku dagaala hadhowdii marka waxyaalahaas oo kale ka mid ah maxaa hadda sababay in dhallinyaradu ay dhaqankan yeeshaan waxa sababaya dhallinyarta sideeda waxay u baahan yihiin wax munaasib oo la shaqo geliyo marka waxa sababaya baamuudada iyo shaqo la'aanta ku sabaysbada laakiin dadka la dhibaya kuwa shaqo bixiya maaha waa waalidiin marka maxaa dhalinyaradu ay u dhibayaan bulshada hubaysnayn oo arrimahan aan ku lahayn shaqana aan bixin karo shacab la dhibo- la dhibi karana maaha laakiin dhalinyarta waxaa ku sababtay macnaha awalan waxay cunayaan muqaadiraadka ka mida wey wax macnaha dadku xiis u baaranaya u dhacayaan oo maxaad oran lahayd marka marka dhalinyarada baahida waxaa weerin lahaa dowladda puntland maamulka sida gaar ahaan duqa magaalada inuu dadkaas macnaha ilasaga duqi magaalada ka mida gobolka bari inuu dadkan macnaha nadaam iyo shaqo xirfad u soo saaro isfuuanba shaqo gelin karo laakiin dadkan qaybtood kuwa shaqo gaara maaha xilliga waxbarashada ay ku jiraan waqtiga ma moodaa inay degdegeen dadkan macnaha dee waxa dhici kara dadka hadda wax baarto maanta magaalada waaweyn waa dad waaweyn haddii macnaha dadkan waa dad waxbarashada ka tegay aabihii ku ogaya in wax barto wax baranayo iskuul dhiganayo oo odayga u malayn wiilkiinu iskuul dhigto oo dhan wax ka baaranayo da waxa fiicnaan lahayd dee maamulku inuu macnaha ka qayb qabto ka qayb qabto nimanka macnaha qoleyga oo shaqaha u sameeyo ama bixin xirfad xirfad cusub isticmaalka lacagaha faraha badan ee ay waalidiintu siiyaan ubadkooda xilliyada qaarkood ayaa loo aanaynayaa in ay dhallinyarada ku xambaaraan in ay dhaqaale ka raadiyaan wadooyin khaldan ilmaha goorta habii lacag leeyahay oo wax la baro maalin kasta- maalin kasta goor toban door la siiyo odayg tobanka door ka gooyo hadha muxuu sameeya ilmihi mataqaana telefonka furanayo le tobanka door sun jira waa waaye dhalinyarada qaarkood ayaa aaminsan in ganacsatadu ay dhumiyeen fursado badan oo dhallinyarada shaqa abuur loogu samayn lahaa taasoo yarayn lahayd arrimahan cakiran sida dhismayaasha waaweyn ee dabaqyada ah oo ay ku bedelaan warshado wax soo saar oo ay dhallinyaradu shaqo ka heli karaan guri buu dhisanayo weynaaday weynaaday afar boqoloo kun oo door baa ku bixisay guriga guriga waxaa dhici karta in bisha calashaan kun door lagaa karaya ama hayada karaysa mid kale karaysa kun door lagaa karaya hadduu hadduu shantaa boqoloo kun oo door uu guriga ku dhisay uu warshad ku soo gadan lahaa warshadaas sibirka samayn lahayd ama biraha samayn lahayd ama waxyaalaha kale samayn lahayd shan boqol oo dhalinyaro abaa qaybno galanka dambe aadaa qaybno galanka hore aa lahayd Da- dhalinyaradan tahriibeysa danay maayo gaariga isa gadanaya qaali ay si iskala soconaya marka waxaan kula talin lahaa ganacsayaasha inay dhahaan iska daayaan guryaha kadaaraha kan baasay dhisayaan ee lacagtooda wadanka geliyaan oo warshado ku sameeyaan oo wax dhalinyaradu shaqo ka hesho oo ku sameeyo oo dadka dadka shaqo waxaa la rabaa inaad dhiirigelin dhalinyarada u samayso anna aad ganacsi hesho oo lacag badan hesho dadkana u naxdid oo da naxariis samaysid iyo beerjilaac anna saa lacag badan u hesho anna lacag badan maqasha gorsa bishii kun dolar baa qaadanaysa laakiin warshada waxaa dhiga bishii inaa boqol kun oo dolar kaasoo qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso oo isugu jira rag iyo haween ayaa v o a uga waramay aragtidooda ku aadan kaalinta ay gabdhuhu ka qaataan arrimahan amni xumada ee ku soo kordhay magaalada faadimo nuur axmed gabdhuhu waxna ma isbaaraystaan Eh, waxbay barteen heer bay gaareen Ah, hooyooyinkoodna waxaanu ku wacyigelinaa haddaanu haweenka nahay maandhay mustaqbal gaar mustaqbalkaasay gabdhuhu ku socdaan wiilashana allaha soo aadayo wixii dhib ku jira dhaha maryan maxamed xasan gabdhuhu ma hubaysna wax isbaaro ma dhigtaan jidgooyo ma sameeyaan wax ma baartaan wax ma dhacaan dhaqankii loogu talagalay bay weli wataan weli lama arag gabar isbaaro dhigata mid dagaalanta waa jiraa laakiin waxay caan ku yihiin ma jirto magacay waa lahaa abwaangeelo oraf waxaa oran lahaa gabdhaha waxa weeye wax ceeba oo ay leeyihiin ilaa intii ilaa intii burburku dhacay ma jirto sideedaba markii burburku dhacay waxa ilmaha korinayay oo caada- xataa maxraga korinayay waxay ahaayeen gabdhaha wax ma dhici jirin faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
waa tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington waxaana dhagaysanaysaan barnaamijka waa go'aankaaga shaqola-aan baahsan iyo fursadaha waxbarashada ee dhallinyarta ka luma ayaa loo aanaya inay ka samaysmaan dhallinyaro qowlaysato ah oo ka dilaacay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka kenya haddaba faahfaahinta arrintaasi waxaa inoo haya wariyaha v o a aadan xasan tarax ammaan darro badan yaa waxa ay soo wajahday qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab kufsi dhac iyo ahdadaad yaa waxay la jaar noqdeen nolosha qaxootiga celcelis ahaan toddobaadkii waxaa dhaca labo ama saddex falal la xiriira amni darri tanina waxay cabsi ku abuurtay qaxootiga markoodii hore ammaan darro darteed uga soo magan galay xeryaha dad badan ayaa aaminsan in falalkan amni darrada sii kordhaysa ay tahay hubka sharci darrada ah ee lagala soo gudbayo xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya muddooyinkan dambe waxaa ka jiray xeryaha falal amni darro kuwaasoo ay geysanayeen kooxo dhalinyaro ah waxa ayna dhac u geystaan dadka xilliyada ay kusii jeedaan hooygooda kana soo baxeen shaqooyinka siiba fiidkii oo aad mooddo inay yihiin askar isgoys walba taagan si ay u sugaan ammaanka dhalinyaradan ma lahan magac u gooni ah balse waxay isugu xiran yihiin hadba isfahamkooda dhalinyaradan ammaan darrada ka wada xeryaha yaa u kala qaybsan laba nooc kuwa waxa ay ku hubaysan yihiin qoryaha fudud kuwana waxa ay wax ku dhacaan budad ama seef kuwa budadka wata waxa ay bartilmaameedsadaan dadka bulshada ugu nugul khaasatan haweenka iyo waayeelka waxa ay badi qaataan moobilyada sidoo kale waxay khalkhal ka geystaan goobaha la isugu yimaado amaba meheradaha oo ay weeraraan deetana baxsadaan cabdi yuusuf waxa uu horay uga tirsanaan jiray burcadda dhaca ka geysta xeryaha waxa uu v o e da u sheegay sida ay dhallinyaradan u howlgalaan dhalinyarada qaxootiga ka wadaan arimaha amni darada amba dhicitaanka waxay u badan yihiin kuwa baangada wax ku dhaco waxyaabaha ku kalifa waxaa ka mid a dhalinyaradii cunuga markuu iskuulku brimary uu ku dhaco haddana shaqo uusan haynin camal daradaas waxay sababaysaa inuu balwad barto balwadii markuu barto tusaale waxay kow ku bilaabaan qaad cunitaan qaadka cunitaankiisii maduufka jaadka waa saddex boqol oo shilin sigaaruu rabaa shaah buu rabaa adi ilaa afar boqoloo shilin ayaa ku baxaysoo kalentood amba shan boqol waa shan iyo toban kun waa lacag laba boqol oo dollar ku dhow meeluu wax ka helaayana ma lahan taa waxay ku kalifaysaa marka inay gurub isku noqdaan oo ay xaafadaha habeenkii ilaa xiliyada halka saac labada saac dadka ay u badan yihiin socodka inay wadooyinka galaan oo baangad iyo tuuri qofka ay ku qabtaan kow marka kuma bilaabaan qofka dil way ku istaajinayan waxaad haysata dhig bay leeyihin waxyaabaha badana ay dadka ka helaan oo ay ka weynin waa teleefoonadan gacanta ee teleefoonada mobeelada ah kadib mobeelada markay helaan waxaa jiro marka cilada ku sababayso meelo looga gataa jirto oo ay geynayaan oo tusaale teleefoonkii boqol dollar jooga waxay ku gadaayaan ilaa afartan dollar amba ka yar taasoo muhiimadiisa ay tahay inuu maanta ay ku qayilaan marka waxyaabaha ugu badan waa dhalinyarada baangadaha iyo waxaan ku qaraabtaan dhalinyarada falalka amni darra waxaa qayb weyn ka qaatay inay kusii dhiiranaadaan waa maandooriyaha oo ay ku helaan qiimo raqiis ah iyo shaqo la-aan baahsan oo iyana ka jirta xeryaha ka hadalka arrintan bulshada waa ay ku badan tahay balse wax ka qabashadooda yaad moodaa inaysan wax xilaa iska saarin marka laga reebo dallada ururka dhallinyarada oo kaalin mugle ka ciyaara inay dhalinyaradan ka wacyigeliyaan waxa ay ku howlan yihiin cabdifataax axmed waa guddoomiyaha dallada ururka dhallinyarada waxa uu iiga waramay waxa ay ka qabtaan dhalinyaradan isaga oo ii sheegay in marka hore ay culays ka saarayaan daroogada ay leeyihiin udubdhaxaadka dhibaatada ammaan darada
markii laga hadlo muqaadaraadka dhalinyaro fara badan ayaa kaamka ku nool ifo nootolna ifo waxaa jira xeryaha kale like xagadheera dhagaxley ifo two kaambecoos shanta xere ee qaxootiyada dhalinyaro fara badan ayaa joogaan oo daalada u dhexeyso siddeed iyo toban jir ilaa soddon iyo shan sano marka dhalinyarada maadaama ay yihiin shaqa la-aan ay yihiin ay kaamka iska joogaan waxba aysa haysanin waxbarashada ay ku dhaceen waxay door bidaan inay qaad iyo daroogo iyo ay cunaan daroogada kala duwan sida qaadka marajuanaha xashiishka tubaakada sigaarka khamriga hataa kuwa isticmaala waana loo sheegaya maalin dhaweed marka dhalinyaradaas waxaa ku kalifaya in waxa isticmaala waxaa ka mid waxaa weeyo waxyaalihii nolosha asaasiga bini aadamka ayay haysanin marka annaga ka dhalinyar ahaan maadaama guddoomiyaha dhalinyarada aan ahay waxaan u samaynaa wax la dhaha la talin wacyigelin la hadal walaaltinimo baraarujin inay waxaan ay waxun yihiin caafimaadkoodanse u fiicneen familkooda iyo qoysaska ay ka soo jeedaanna ay ka naxayaan markay arkaan gabadh ay aragto walaalkeed ama wiilkooda ama hooyada ay aragto wiilkeedii oo darogo isticmaalaya siba way muraad dilaaci way way xanaaqi way niyadjabi marka qoyskii niyadjab bay u keenay qoysas badan ba hataa ku burburay dhalinyaro badan oo xaasas qabeen oo waxaa jira naagahooda kala tageen oo qaaliga daraad maalin dhaweed loo geynaya marka dhibaatooyin fara badan ayaa la soo gudboonaaday annagana waxaan ka geysan waxa un la talin iyo wacyigelin iyo hay-adaha sidii qof marku u xanuunsado oo darogo la xanuunsado in isbitaalada aan geyno ururkiina intaa dadka wacyigelinayseen ama barnaamijyadan wacyigelinta aada wadeen wax ka soo hanuunay ma jirtaa oo mataqaanaa waddadii toosneed oo muqaadaraadka iyo waxyaabihii ay ku jireen ka soo baxay waa su-aal fiican haa haa boqol kiiba boqol waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo markaan usoo bandhignay wacyigelinta iyo diinta hataa urka dhalinyarada waxaa ku jira wadaado culamo aan la shaqeynaa jirta markii aan aragna qof dhalinyare oo daroogiste oo dhibaataysan odayaasha u yeerana dhaqanka u yeerana culamada u yeerana dhalinyarada u yeerana marka waxaa jira dhalinyaro fara badan oo familkoodii annaga intaan la hadalnay aan wacyigelin u sameynay familiyadoodana dhaqaale awra u sameeyeen oo dorogada ka baxaa jiraan hadda rag wax qabsado ah dhalinyaro badan oo ku howlan arrimahan yaa ii sheegeen inay ka rajo dhigeen nolosha qaxootiga ayna ku dhaqaaqayaan arrin kasta oo ay isleeyihiin way dabooli kartaa baahidiina haddaad fiiriso tiro iyo taya ahaan waa kuwa si wadan waayey waxbarashada amaba aanan helin daryeelkii waalidnimo ma jiraan xarumo lagu dhaqan celiyo dhalinyaradan nolosha la ciiray oo kii xumaanta waday bulshada waa ay takooraan intay u caqli celin lahaayeen halkaasna waxa uu talo ka qaataa mid isagiiba talo u baahan aadan xasan tarax v o a haryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii indhaha nuurka iyo sida fanaankii suldaan seraar
sabadeedu ahayd sambabkayga xididka dhiga sida amidaan ku saleeyey daaya la socod salaamay darteed xididka dhiga sida midaan ku saleeyey yartii sabadeedu ahayd sambabkayga xididka dhiga sida amidaan ku saleeyey dadaaya la socon salaamay darteed xididka dhiga sida midaan ku saleeyey indhaxnuka sida midiisaayataye dhaguhu sawdkeeda ku seexan jireen midda asagda dhexe ku soo salale suuradeeda qurxon salaamada jeedhay sida midiisayataye dhaguhu sawdkeeda ku seexan jireen midda asagda dhexe ku soo salale suuradeeda qurxon salaamada jeedhay hadday socotay diyaarada siibta samada lala raacday jacaylka siloowna sidee bandhahaa miyaan ka samraa sun miyaan ka cabaa miyaan ka samraa hasamrin hasamrin walaale hasamrin jacaylka sugaysay adon sabagaynin hasamrin hasamrin waa tahay ilkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti uu noogu yahay cabdiraxmaan mukhtaar madaxa ururka somaali youth linki oo ah ururka dhalinyarta oo ah urur dhalinyarta la shaqeeya kana dhisan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barnaamijkan waxaa inoo haya maxamed cabdisandheere
soo dhowow cabdiraxmaan mukhtaar kuna soo dhowo xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga su-aasha kuwaadaan ku weydiinaya waxay tahay bal inaad nooga warantid sida uu xaalku hadda yahay gobolka minnesota marka laga hadlayo dhalinyarada ku biiraya ururada qowleysatada amaba gangiska maxamed aad ayaad umahadsan tahay walaalkay haddii ka hadlo dhalinyarada arrimaha burcadka ama waxyaabaha gangiska loo yaqaano ama guud ahaanba dhalinyarada dembiyada isdilka ah ama dembiyada aanan la ogoleyn samaysa gobolka minnesota maalmahan dilitaankoodii ayaanan dhicin laakiin weli way jiraan dhalinyaradii marka keliya ee la maqlo tiradooda ama dhibkooda waa markii ay wax isyeelaan ama ay isdilaan ama isxabadeen laakiin guud ahaan dhalinyaradii weli way jiraan dhibaatadooda wax maaragtay guud ahaan dhibka ka haysta dhalinyarada soomaaliyeed gobolka minnesota iyo gaar ahaanba waqooyiga maraykankana ka mid waan gartay marka intaynaan bal ka hadlin waxyaabaha yareeyey falalkii gacanka hadalka dhalinyarada qowleysatada ay ku kici jireen ee gobolka minnesota bal dib intaad noo celisid waxaad noo sharaxdaa waxyaabaha ku keena dhalinyaradu inay gaagnimada ku biiraan amaba kooxahaas qowleysatada ah maxamed horta gobolka minnesota waa qaabkii ku bilaabatay marka uhoreysay qolyihii dhalinyaraha isku yimaada ama ku midooba inay arrimaha noocan oo kale ay sameeyaan waxay ka ahayd wanaag iyo difaac inay dhalinyarada soomaaliya soomaalida marka gobolka minnesota timid ee dugsiyada sare la bilaabay dugsiyada rososhal la yiraahdo ayaa waxaa dhici jirtay ardayda madowga ah iyo soomaalida ayaa isku gacan qaadi jiray weliba ardayda soomaalida ayaa mar walba la maagi jiray oo loo gacan qaadi jiray gaar ahaan gabdhaha soomaalida maadaama ay furan yihiin ayaa ardayda madowga ay aflagaaden jireen jalaabiibta ay- ama qamaarka ay ka jiidi jireen marka dhalinyaro soomaali ah oo ka timid gaar ahaan eh, magaalada san diego gobolka california ayaa waxay bilaabeen maadaama dhalinyarada kale inta kale markii ay san diego deganaayeen gobolkaas california en, ardayda madowga iyo dhayarta iyo qolyaha laatiinaha ama mexicaanka ah en, ama luuqada isbaanishka ku hadla ay isdagaali jireen dad dagaalka hore u yaqaana oo isdifaacitaanka hore u yaqaana ay ahaayeen waxay bilaabeen inay la baxaan en, somali raf taf ama raf taf somalis ayay la baxeen r t s qolo la yiraahdo waa qoladii u horeysay ee magac la baxda ee isku bahaysata falalka noocan oo kale ah laakiin markaas isdifaacitaan ay iska difaacayaan en, ardayda madowga ah iyo ardayda kale ee ar- ardayda soomaaliyeed maagaysa sidaasay ku bilaabatay maxamed marka eh, sidee u tadawurto ay eh, kusoo gaadhay heerkan ilaa in la isdilo ay gaadho waxaa dhacday dhalinyaradii markii arrintii isdifaacitaanka ahaa iyo magacii ay la baxeen waxay noqdeen dhalinyaro caan ah en, dhalinyaradii kale ay ka baqdo en, waa iska taqaanaa dhaqanka dhalinyaradana waa ha lagaa sheego waxaa dhacday in gabdhihii iyo dhalinyaradii kale markaas dhalinyaradan ay ha- inay hadal hayaan waagaasna waxaan facebooka la yihahdo ama social mediada ama twitterka ama snapchat iyo waxaas ma jirin markaas En, markaas waqti waxay ahayd teleefanada iyo wixii ka dhaca iskuolka sheeko laiskugu gudbiyo En, sheekada saasay ku bilaabatay En, kadib dhalinyaro kale oo waxaa jira maaragtay iyaga laftigooda xitaa markii is- iskuolka roosevelt high school la yihahdo ka bilowda En, waxay ku bilaabeen waxay ahaayeen dhalinyaro heesaha iyo fanka jecel magaca hard boys la dhaho ayay la baxeen dhalinyaradaas ayaa marka waxay sameeyeen en, sidaas oo kale gabdhihii wixii baa ka daba ordi jiray laakiin dhalinyaradii waxay bilaabeen marka inay iskuulo kale iyo dhalinyaro kale ay u gacan qaadaan ay la dagaalaan arrintii baa marka waxay la gashay sharciga wadanka maraykanka ayaa wuxuu sheegaya en, gaangiskaba marka la qeexayo en, waa saddex qof iyo wixii ka badan ee wax dembi ah isku kaashada marka dembiga wuxuu noqon noqon karaa qof aad gacan qaadeen wuxuu noqon karaa xatooyo En, xitaa marka qaarkood waxaa dhici kara saddexdaas qof iyo ka badan qof sawir la gala xitaa hadduu noqdo in la yidhaahdo gangiska ayaa ka mid tahay qeexitaanka sida loo qeexo ereygaas marka taas ayaa sababta dhalinyaradii inay marka dhalinyaro kala dagaalaan oo xaafado kala degan gacan qaadka sidaas ayuu ku bilowday gacan qaadkii ayaa aw- kadib wuxuu isku bedelay in dhalinyaradii inay maandooriyaal iyo waxaas ay en, gacmaha la galaan ay bartaan ah, qaarkood ay ka ganacsadaan taas ayaa keentay marka heer kii awal gacan qaadka ahayd inay xabad isku bedesho marka dhalinyaradii maadaama maaragtay eh, markaan dembiyadii ay galayeen iyo cabsidii ay ku jireen qolyihii kale iska ilaalinayeen ay sheekadii la dheeraatay waan gartay marka waxaad xustay in ay ku bilaabatay isdifaac ay bulshooyinka kale dhalinyarada bulshooyin kale iska difaacayaan Eh, markii dambena dhexdooday ka bilaabatay sida cad marka bal hadda xilligan la joogo imisa koox oo qowleysada soomaaliya amaba gangs ah ayaa ka jira gobolka minnesota wallaahi qolyahan en, maaragtay xagga amniga ama booliiska ha noqoto ama guud ahaan waxay sheegaan ugu yaraan laba iyo toban iyo ka badan inay jiraan en, magac oo qolyo gaangska soomaali ah laakiin guud ahaan inta la yaqaano dhibaato jirtaa waxay tahay en, dhalinyaro qaarkood waxaa jira magac iskala baxa halin ka sheega laakiin aan ahayn eh, en, dad iyagu waxaas ku dhex jira laakiin magac intay eh, eh, la yimaadaan si dhalinyaradii xaafadda ay ugu yeeraan ama iskaga dhigaan dad khatar ah magacyada noocaas la baxa laakiin guud ahaan en, kooxaha waaweyn waa kooxa la yaqaano en, koox somaali mafia la dhaha jirto en, kuwan maarata had boyska la dhaho aan ku sheegayo iyagu inkastoo ay si kala baaba-een En, marka kooxo kale oo waxaa jiro maaragtay kooxihii waaweynaa horta intooda badan way baaba-een sababtoo ah dadkii alifay ama dadkii ugu waaweynaa ee dembiyada keenayay ayaa qaarkoodna waa kuwa dhinteen qaarkoodna waa qaar hadda xabsiyo ku jira kuwana waa kuwo dembiye badan marar badan lagu qabtay oo is-ilaalinaya hadday dembi galaan waqti badan en, en, xabsi geli doona marka guud ahaan tirada qof yaqaana tirada dhabta ah ma jiro sababtoo ah dhalinyaro xitaa waxaa jira hadda wa- wadanka timid oo da- dadka cusub ee qaxootiga ah qaarkood ah oo xitaa laftigooda iyaga dembiyadii soo galay koox- kooxahii iyo wixii ka mid noqday marka maxamedow lama sheegi karo tirada dhabta ah weli way jiraan Eh, eh, dhalinyaro xaafad xaaf hadda magac ahaan hadda ma aha xaafad ayaan dhihi karaa hadda xaafadda siidar ee soomaalida u badan tahay siidar riverside la yidhaahdo En, moolkan la yidhaahdo carmel mool agaarkiisa dhalinyarada taagtaagan ee degan magaalada sambool dhalinyaro iyagana sidaas oo kale ah marka xaafad xaafadiya hadda la dhihi karaa laakiin sidii hore magac magaca ahayd maaragtay cabsida badan laga qabayo in muddo ah hadda sidii hore ma ah laakiin magacyadu waxaa intaan kuu sheegay labiiyo toban iyo ka badan ayay gaari karaan waan gartay haatanna aan u gudubno dhinacaasiyo edmonton waa magaalada edmonton ee dalka canada ee cabdulaahi kulmiye oo isna dhallinyarada la shaqeeya cabdulaahi bal xaaladda dhallinyarada ee gobolkaas ee intaad nooga warrantid haddii wax su-aal aad u qabtid cabdiraxmaan mukhtaarna ee kusoo dhowow
waa mahadsan tahay maxamed sandheere saaxiibada ee dhinaca kale ku jira eegana waa salaaman yihiin waa salaaman yihiin wallahi horta waa runtii waa siduu u sheegay waaye walaalkay cabdiraxmaan arrintaani waa arrin ka taagan north america oo dhan waxyaalo badana maaragtay isaga mid baan nahay annaga laftigeena arrintan gaangisku muddo maaragtay badan bay na ka saarnayd walow hadda ay xoogaa naga yaraatay laakiin marka la fiiriyo lambarka aan ku degannahay magaaladan edmonton oo ilaa hadda la yidhahda shan iyo labaatan kun laba sano ilaa saddex sano gudahood waxaa nagaga dhintay afartan dhalinyaro ah oo kii ugu weynaa uu jira ko iyo labaatan marka waa arrin aada noo saameysay runtii inkastoo maaragtay sida ay wax u dhacayna ay la mid tahay sida minnesota oo kale balse waxa annaga aan kaga duwannahay oo maaragtay ii sheeg dhalinyaradan ay ku dhinteen waxay ahayd iyagoo badankoodu maaragtay waxbarashadii wadi waaye oo ka saaqiday waxaa dhacda waxaa jirta arday xeryaha qaxootiga laga keenay oo iyaga waaweyn la keenay wadankana dhibaatada uu leeyahay waxa waaye ardayga haddii la keeno asagoo afar iyo toban sano jir haddii la keeno sida loo wadaa waxaa la waxaa la fariisinaya grade nine ama waxaa la fariisinaya grade ten marka ma jirto maaragtay ii sheeg waxbarasho hoos laga soo bilaabayo oo qofkii lasoo dhisaayo ilmihii markay marka ay glasses ka dhex fadhiyaan kursiga unbay kuleynayaan waxaa laga yaabaa luuqadda inay dhibaato ka haysato waxaa laga yaabaa inuusan weligii iskuul aadin marka way ku adkaanaysaa waxbarashadii aakhirkiina wuxuu samaynayaa marka uu isaga tegayaa iskuulkii wadamadaana khatarta ay leeyihiin waxaa waaye cunugu haddii uusan iskuulka dhigan fursadda kale uu haystaa waxaa waaye waa inuu jiska istaago wey taasna khatarteeday leedahay marka dhallinyaradeena anaga saasay u banaayeen walow intooda badan ay ka yimaadeen gobolka ontario ay ka yimaadeen kuwa inta ku dhintay haddana arrintu waxay salka ku haysay gangiskaas maaragtay ii sheeg waxaa la yidhaahdo maaragtay territory oo la kala leeyahay magaaladan fort macmore ayay badankooda kuwada shaqayn jireen oo meesha iyada laftigeeda lacag baa ku jirtay marka saas ayaa anaga dhalinyaro badan aan ku weynay waan gartay marka inkastoo hadda arrintaasi xoogaa maaragtay ay xoogaa ilaahay naga qaboojiyey marka ma soomaalida islayn jirtay mise mise dhalinyarada bulshooyin kale la dagaalami jireen horta dhibaatada ugu weyn ee meeshaan ka taagan waxay tahay afartan kaas case ee soomaalida ee ka dhacay magaalada hal xaba keliya ayaa la ogaaday ciddii ka dambeysay inta kale oo dhan ilaa haddeer waxay ku socotaa inay noqdaan call cases maalin kasta booliiska waan taagannahay dowladdan waan la hadlaynaa marka hal qof oo loo qabtay ilaa ay haddeer ama u xiran waxaa ka jira afartankaas aan sheegay hal wiil keliya ka jira intooda kale waxaa waaye kiisaskii weli waa iska furan yihiin laakiin waa iska jiitamayaan laakiin waa wax laga yaabay in maaragtay afartan case oo maaragtay oo oo homicide oo ka dhacay magaalada in aan qofna loo xirin marka waxay u badan tahay hadda anagu soomaalina oo aan ognahay in aysan jirin cid kale oo annaga bannaanka inooga timid laakiin dhexdeena unaadnahay waan gartay wax su-aalaad u qabtid cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan aniga waxaan weydiin lahaa horta runtii cabdiraxmaano waxaan rabaya idinka haddaad tihi reer minneapolis haddii waxaa jirta in dhalinyaro badan oo maaragtay soomaalida ay ku biireen booliiska ku biireen arrintaas ma laga yaabaa inay maaragtay sabab u tahay inay in maaragtay hadda arrintiinu ay xoogaa iska yaro qabowday ma nagula talin lahayd in inkastoo annaga laftigeena aan isku talaangareyno aan dhowr jeer isku daynay inaan booliiska la hadalno oo xitaa aan dhalinyaro maaragtay kuwafar aan ugu geyna booliiska waana loo qorin arrintaas maaragtay waxaan ogaan lahay inaan inaan kuweydiiyo rool sidee ah ayay ku leedahay saameyn sidee ah ayay ku leedahay maaragtay in maaragtay dambiyada hoos u dhacaan cabdullahi aada ayaa umahadsan tahay arrintaas saameyn aada u weyn ayay ay ku leedahay dib u dhaca dembiyada iyo weliba dhalinyaradii isdili jirtay dhalinyarada askarta noqday ama booliiska noqday ee soomaalida waa dhalinyaro ku koray xaafadaha dhalinyarada soomaaliyeed iyo qoysaska soomaaliyad ay degan yihiin midda kale magacyadii iyo waxay yaqaanaan dhalinyaradii dhaqankii mar mar mar waxaa dhacday xitaa heerka cabsidu ay gaartay sanadka labada kun iyo sideedii sanadkii noogu darnaa ayuu ahaa oo sideed dhalinyaro ah la dilay weliba laba ka mid ah hal qoys laga helay hal reer keliya marka dhalinyarada soomaalida maadaama ay yaqaanaan dhalinyarada dambiyada gala marka ay qabtaan magacooda ay yaqaanaan way garan karaan wayna yaqaanaan meelaha istaagaan ayay yaqaanaan dhaqankii iyo luqadii ayay fahmi karaan waxay ogyihiin sababaha jira taas ayaa horta dib u dhaca keentay waxaa kaloo dib u dhaca keenay saan ku sheegay dhowr qof ayaa la xiray oo dembiye kale lagu xiray maxaa maxamed waxaa maaragtay habboon in la ogaado in sida cabdullaahi sheegayba inta dhalinyarada soomaali ah ay dishay gobolka minnesota laga soo bilaabo labadii kun iyo toddobadii ilaa sanadkii hadda u dambeeyey labada kun iyo afar iyo tobankii ugu dambeysay way yaryihiin sidoo kale kaysaska la xaliyey soomaalida laftigooda sababtoo ah cabsi qofkii markhaatiga ahaa ee taagnaa meesha ama wax ogaa ayaa baqaya inuu hasto sababtoo ah isagii ayaa ka baqaya in lasoo raadsado oo la dilo maadaama bulshadii ay yar tahay la is yaqaano qaarkoodna waxaa dhici karta dhibaatooyinka jira waxa weye waalidkii ayaa qofkii markuu dembi galaba wadankii tala cararaya meeshii ay booliiska u dhiibi lahaayeen meeshii ay maaragtay sharciga qofkaas hor istaajin lahaa iyaga laftigooda alla tolaaya intay dhahaan oo lacag laiska ururiyo qofka reerkiisii la dhex ordo ayaa wadankii lagu saari lahaa ama looga saari lahaa laisku dayaa waan gartay haatanna aanu baaqo axmed weli oo wiil dhalinyara oo ku sugan magaalada colombus ee gobolka ohio cabdi weli wax ra'yiya ama su-aal haddaad u qabtid cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan waxaan rabay inkastoo intii badnayd su-aalihii soo koobay kolley ayaan dhacay two thousand twelve-kii iyo arrimo kasii foolxun baa waxay ka dhacayeen gobolka minnesota oo ah gaangiskaas qayb ka mid a oo haddana gabdhihi ay ku biireen arrintaas in meesha hadda ay marayso iyo sidii loo xaliyey maadaama aan ka warranay two thousand twelve-kii iyo eleven-kii inay jireen qayb kale oo waxa weye gaangis oo gabdhihii ay galeen oo aad maratay arrinta soomaalida aad dhammaan meelay ku nooshahay ba north america fadeexad badan u keentay oo xitaa jirka ganacsi iyo waxbaa ku jiray baaba ku jiray ha micnaha gabdha gabdhaha yareer in la qaarkood la suuq geeye iyo waxyaaba noocaasa
waa arrin waxay noqotay minnesota keliya ana ku ekayn xitaa gobolo kale oo nashville tennessee ay kamid tahay xitaa ay ku jireen dembigaas dhalinyaro loo qabtay in ay gabdhaha ka ganacsan jireen maandooriyaashana ay geli jireen kayska ilaa hadda xitaa laftigeeda weli uu socdo dhalinyarada qaarkood ay xiran yihiin kuwo badanna xabsi loo diray kuwana wax dembiya lagu waayey marka arrinta dhacdaa waxay tahay cabdullaahi wuxuu ka dhawaajiyey in waxyaabaha ku kalifa dhalinyarada in ay ka ka mid noqdaan kooxahana ay tahay marka waxbarashada ku adkaato in ay saadbadaan waxbarashadii ay ka haraan inta badanna wiilasha ayaa ugu badnaa marka wiilashii maadaama maaragtay ay maandooriyaal gadayaan waxbarashadiina ay ka hareen si badanna ay hayaan arrinta cajiibkana waxay tahay baawur qurxoonna ay wataan ama waalidkooda ha u gadaan si maaragtay loogu sasabo ama si kalaba ama lacagahan maandooriyaasha ay ka gadanayaan ama ay ka heleen ha ku gataan baawur qurxoonna ay wataan nololyaal ay ku nool yihiin gabdhihii ayay dursadaan marka gabdho badan oo marka waxaa jira qoysaskoodii kasoo carara dhalinyaradaas ku dhex jira taas ayaa marka waxay u sahlaysaa gabdhihii in maandooriyaashii la baro maandooriyaashii markii la baro kadibna waxyaabo kale dembiye kale waad ogeyd bil laba bil ka hor ingiriiska laftigeeda xitaa in arrin noocaas oo kale ay kasoo shaacbaxday marka inta badan dhalinyarada dembiyada gala xitaa hadda kaysaskii u dambeeyey saddexdii qof afartii qof u dambeysay gobolka minnesota waxaa la isla dhex marayay in gabdho ay soo sharqooleen wiilashii la dilay oo gabdhuhu intay wiilashii soo kaxeeyeen u sheekeeyeen baawurka isla soo raaceen kadib iyagu ay sharqoolka ka dambeeyeen wiilkaas maaragtay qofka marka gabdhihii weliba kulug leeyihiin inkastoo tirada wiilasha oo kale ayna dhanayn laakiin gabdhaha dambiyada laftigooda xitaa ku jiraan laakiin inta badan wiilasha ayaa duursada gabdho badan oo iyaga laftigooda waxbarashadii ka haray sidii qoysaskoodiina ka soo cararay arrimahaas kulug way jiraan laftigooda waan gartay axmed weli haddii aad bal xaaladda gobolka ohio gaar ahaan magaalada colombus oo magaalada labaad ay soomaalida maraykanka ugu badan tahay arrimaha gaangisku siday ka yihiin lasdanow arrin la dhayalsan kara ma ahan laakiin marka loo fiiriyo sida hadda minneapolis oo kale annagu ma nihin marar bad kiisas badan way ka dhacaan oo kiisas badan laakiin sanadka annaga noogu dhimasho badnayd oo aidkiinu habaan umalaynhayaa saddex qof baa ku dhimatay colombus halkii sano sanadkaas laakiin hadda siduu yara oo saaxiibkii uu ka dhawaajiyey dhibka ugu badan horta soomaalidu inta badan dhexeeda bee kiisasku inuu ka dhacaa loo malaynayaa sababtu ay tahayna dadka looma qabto kiisaska markay dhacaan wixii baa la qarinhayaa meesha wuxuu ka dhaqeen baa la qarinhayaa hadda waxaa dhacday hadda last year oo kale two thousand thirteenki baalka fourteenki oo kale xaafad columbus ku taalla oo la dhaho capital waxa ka dhacay saas oo kale isxabaday kasaasaynta marka dhacday waxaa la wacay booliiskii booliisku waxay diideen xaafadda inay soo galaan waxay dheheen ilaa afar ilaa shan kiiso horaa ka dhacday mana gelaynay dheheen meeshaas waxa weeye inta hawshaas ka jirto ilaa six hours kabacdi oo kale lix saac kabacdi oo kale bay booliiska yimaadeen oo xaafado xataa dad iska horday xabadii inta ku dhaceen oo gabar yar ay xabada ay madaxa inta kaga dhacday ay dhex fadhiisatay xabadihi ay isku ridaayeen ciyaalka gaangiska marka dhibka ugu badan oo jira wuxuu yahay kiiskii markuu dhaco oo wixii ay dhacaan soomaalidii qofkii bay qarinayaan qofkii dambiilahaa meeshii la rabay qofkii dambiilahaa in la dhaho qofkaana dembigaan geystay qofkaana waxaan dhacay qofkaana waxaan dilay qofkaana waxaan sameeyey ayaa waxaa sameynaya qofkii in lacag lagu badbaadiyo looyar loo qabto waxa weye lasii daayo la fakiyo u dhunto uu gurigaan marka wax ku sameeyo gurigaan kale la geeyo oo daaqadan laga saaro dhibka ugu badan oo soomaalida haysto ama ciyaalkooda gaangiska ugu biiran haddii arki lahaayeen kiisaskaa inta la qabto ama la xiri lahaa ama maxkamad lasoo saari lahaa ama ay arki lahaayeen qofkii oo la qabtay kuwa kale oo ka dambeeyana way ka badbaadi lahaayeen laakiin ma dhacayso oo qofkii haddii la badbaadiyo kana inuu badbaadayo aaminaya marka dhibka ugu badan oo soomaalida haysta meel walba ay ku nooshahay waxaa weeye cadaaladda baysan aada ugu hogaansamin qofkuna hadduusa cadaaladda uhogaansamin ama maada ha noqotay ama diin ha noqotay cadaaladda waddanka uusan uhogaansaminin cadaalad darre inaan ku noolaana baa dhacaysa marka dhibabka ugu badan iyo kiisaska ugu badan oo dhacaya oo meel walba nooga dhacaya bulshada oo hadda annagana la midkaayo africa americanka oo kale oo sida balka ghanaiska oo kale sida ethiobiyaanka oo kale sida moroccanka oo kale dadka kala duduwan oo dhan kuma dhacdo markaad la waraysato bulshadooda waxaana ku dhacaa annaka soomaalida qola ay ku dhacaan ma jirto communitiyada yani ku nool waddamadatan haddaad la sheekaysato communityga soomaalida dhibka ay qabto qaba wuu yaryahay waxaasna waxa keenaya wixii dhaca kiisaska way xorgeynayaan sida ay yihiin bay u sheegayaan marka burbur aan isla wada qabno weeyo dhammaantana haddaanu nahay soomaali meel walbaan kaga nool nahay north america ama eurubba ha noqoto kolaysaan filay aniga caqliahaantaysaan u iri laakiin min minneapolis in badan ba waxyaala kala duwan oo hadda sida waxaa weeye kuwii viruska oo kale kuwa meelaha meelaha kale aad oo kale kuwaas iyo gabdhaha oo kale macnaha waxay noqotay meel shaac oo dhan iyo miidiyaha o dhan in badan laga hadlo haddana bulshada ugu macnaha badan oo soomaalida oo sida booliiska ugu badan meeshuu ka jiro oo kale communitida ugu khatarsan oo kale waxyaalaha ugu badan oo kale meesha ay ka jiraan marka kolley babileshinka kenya aan umaleeya ay nooga badan yihiin waan gartay cabdiraxmaan mukhtaar gebagabadii barnaamijkeenu ku dhownahay wada shaqaynta soomaalida iyo booliiska waynu ka hadalna inuu aada gaabis u yahay booliiska amaba xoogga amnigu ma la yimaadeen taba kale oo ay ku ogaadaan dadka dhibta geysanaya iyo siday kusoo qaban kari lahaayeen horta nigo aada aada bay iskugu dayaan gobolka minnesota booliiska iyo hay-adaha xagga amniga ka shaqeeya inay bulshada soo dhexgalaan wacyigelin badanna ay ka sameeyaan sidoo kale dhalinyarada soomaalida ee booliiska ama askarta ku jira laftigooda ayaa waxay samaysteen urur ay ku midaysan yihiin oy dadka ku wacyigeliyaan si ay u fahmaan dhibaatooyinka jira marka xiriir wanaagsan waa lala leeyahay laakiin dhibaatooyin jira waxay tahay horta saas ay tahay oo dembiyadaas ay dhacaan dhalinyaradii ay istoogtaan dhalinyaro badan oo hatooyo ama xarig ama dembiye gala ay jiraan dhalinyaro aada u tiro badan oo wanaagsan oo waxbartaa oo horumar wanaagsan gaari ama ganacsata ama dhakhaatiir ah ama injineer ah ama culimo ah ayaa jira mar walba inta xun ayaa laga hadlaa laftigeeda marka dhalinyaradaas laftigeeda booliiska ah waa waxaweye dhalinyaro waxaa ku jira laftigooda dhalinyaradaas dembiyada galaya saaxiibo la ahaa oo dugsiyada sare la aaday oo dugsiyada hoose lasoo aaday marka waxyaabaha kale hadda dhibaatada kala jirta sida walaalka axmedulow ka dhawaajiyey dhalinyaradii waddanka ka tagtay ama soomaaliya ha aadaan al-shabaab ama ha aadaan syria isis iyo maaragtay ururadan xag jira ayaa inta badan aada uga hadlaa taas ayaa waxay keentay marka in la hilmaamo dembiyadii halkan ka dhacayay ee dhalinyaradii ay sameynayeen ama dhibaatooyinkii dhalinyarada guud ahaan soo wajahay sidii looga hadli lahaa sababtoo ah cabsidaas jirta daraaddeed dhalinyaradaas baxaysa iyo walkiyo baqaya qof walba maaragtay warbaahintiiyo ka hadlaysa dhalinyaradaas wadankii ka baxday waxay noqotay marka in laga hadli waayo sababaha keena dhalinyaradu inay gaangis noqdaan inay waxbarashadii ay ka haraan inay dembiye kala galaan inay xabsiyadaas ay ku jiraan xitaa dhalinyarada qaarkood waxaa jira dembiye markay sameeyaan dembiyada iskugu urureen xabsi la geeyo markay xabsiga kasoo baxaan meel ay aadaan ama qof dhaqantoos dhaqan celis ma laha maaragtay isla meeshii ayuu ka bilaabaya marka asxaabtii hore jidkii uu taagnaa dhalinyaradii dambiyadan gelisay maaragtay saaxiibaha laha ayuu islamarkiiba la jaan qaadayaa meeshii uu tegaya marka dhibaatooyin badan oo waxaa jira guud ahaan anaga bulsho ahaan laftigeena aan aan mas-uul ka nahay dhalinyarada laftigooda aana lagu eedi karin sababtoo ah hay-adaha iyo ururada iyo maaragtay adyada iyo waalidkaba iyo bulsho ahaanba guud ahaan jaaliyada soomaaliyeed haddaan nahay waa in aan si intaan isku nimaano aan ka midoowno inaan maaragtay ka hadalno dhibaatooyinka dhalinyarada hadday noqoto canada waxaa hadda ka taagan haddadan aa hadlayno waad ogtahay dhalinyarada aadka isku laynas ingiriiska waa sidoo kale north america meel walba aad sheegto arrimahaas way jiraan marka maxamedow wadainta booliiska lala shaqeynayo ama hay-adaha amniga iyo dadkan waddanka ugu nimid iyadoo ay wanaagsan tahay waxaa ka muhiimsan wada shaqaynta annaga laftigeena bulsho ahaan ka macalinka ah ka wadaadka iyo waalidka iyo ka booliiska ah inaan kulligeen iyo kuwa dhalinyarada la shaqeeya inaan wada shaqeyno ayaa ka muhiimsan si dhalinyarada hadii la rabo in la badbaadiyo waan gartay waxaan jeclaha inaan kugu kaaga mahad celiyo cabdiraxmaan mukhtaar oo ku sugan magaalada minneapolis waxaa khadka dhinaca kale kaga jira cabdulaahi kulmiye oo ku sugan magaalada edmonton ee dal canada iyo axmed weli oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan jeclaha dhammaantiin idin mahad celiyo waa mahadsantahay maxamed waa tahay dhegeystayaal wiilkaad naga dhegeysaneysani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba dhallinyartuna la wadaagaan hadba waxaa maskaxdooda ka guuxaya
magacaygu waa baashi maxamed warsame jooga magaalada gaalkacyo gaar ahaan maamulka galmudug maskaxdeyda waxaa ka guuxaya mar walbana aan isweydiiyaa waxa weeye mar walba waxawaaye waxaa la isweydiiyaa jiilka soomaaliyeed waxa waaye waktigoodi wuu lumay khaasatan hadda haddii aan tusaale kaa siiyo waxaa maskaxdeeda mar walba isweydiisaa goormaan laga bixi doonaa qofku haddii uu xataa kasoo qaada kale ninka dhalinyartaa uu dhameeyo secondary ama jaamacad uu dhameeyo wuxuu ku hamiyo ama shaqo uu helo iyo ma jirto marka mar walba marka aniga waxaan kamid ahay dhalinyarta ku nool magaalada gaalkacyo marka waxaan istiraahdaa haddana waxaan dhigtaa jaamacad haddii jaamacadan aa dhamaysid sidee shaqo ku heli karta meeshaana muugta maahan meel ummadda oo dhan kaasi karta marka inta badan maskaxdeeda weydiiyaa ayadana inta badan maskaxdeeda ku weyn
waxaan magacaygu waa bashiir axmed soose waxaan joogaa magaalada gaalkacyo maskaxdayda waxaa ka guuxaya barnaamijkan ka socda gobolada dhexe oo doorashooyinka loo wado oo u soconhaya musharaxiin badan oo isaga ka gooshaya isaga imaanaya dalka dibadiisa iyo gudihiisa inuu noqon doono mid guuleysta waayo dadkan waxay noqdeen dad bislaabay oo dhibaatadii soo arkay oo dhinacyo dhinacyo badan nabad iyo intaba dagaal intaba soo arkay marka waxay noqonaysaa mid guuleysta sababtuna waxay tahay dadka u bislaaday nabadda bartayna dhibaatada waxay tahay kuna dayanaya maamul goboleedyada kale horumarka ay gaareen iyo nabadda macaankeeda kana gudbaya dhibaatooyinka jira yaqaanina dagaal iyo dhibaato waxaa ka dhalanaya
waa tahay dhegaystayaal intaas waxaa ku dhan idaacaddii fiidnimo ee barnaamijka waa go-aankaaga si wada jira anigoo cabdiraxmaan xuseen furra iyo saare cabdi axmed ee usoo jeedinayay sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.